cabdiqaadir marka hore ku soo dhowow idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga ee dalka australia marka xigana waxaad warbixin koobanaad iga siisaa gambiya dabcan waxaan la soconnay madaxweynaha hadda ka duulay waddankaasi ee xilka ka degay yaxye jaamac in uu ahaa madaxweyne muddo badan dalka ka talinayay ilaa laba iyo labaatan sano ka bixitaankiisa dadku siday u arkeen marka hore walaal dadku dadku siyaabo kala duwanba way u arkaan marka wax dhibaata oo hadda rabshado ahoo kicinaysa macnaha ka bixitaankiisa ma jirin marka isbedel unbay dadku raadinayeen isbedelkaas oo dee madaxweyne wakti dheer dalka u haysay marka isbedel unbay dadka raadinayeen marka madaxweynaha hadda wax dhibaata ama dhib oo markuu bixiyey la dareemay haba yaraate walaal ma jirto waay inta uu joogay muxuu marka soo kordhiyey dalka labaatan sana ayuu xukumayey dadka dhibaato miyay ku qabeen mise horumar ayuu gaarsiiyey dalkaasi madaxweynuhu muddo dheer waa saad sheegtay muddo dheer buu dalka haystay oo dhowr iyo labaatan sana ah dhowr iyo labaatankaas sana madaxweynuhu waxna wuu qabtay waxna waa lagu dhaliil waa lagu dhaliiliyaa marka muhiimada koowaad madaxweynehan lagu faani karo aan laguna ilaawi karin waxa weeye securityga macnaha nabadgelyada baa dalku wuxuu ahaa wax aad iyo aad iyo aad u muhiima aad iyo aad dalkuna securitygiisa iyo nabadgelyadiisuna aada u sareyso marka taasaan marnaba lagu ilaawin madaxweynaha oo marnaba taas dadku aada inteeda badan waxay hadal hayaan macnaha nabadgelyada intoo ka jir jirtay waddankan gambiya ma laga yaaba inay sideedii kusii socoto oo ay sii ahaato marka taasaan marnaba walaa lagu ilaawi karin iyo waxyaalo badan oo badan oo dalka qabtayna way jiraan walaale oo aan lasoo koobi karin waaya cabdiqaadir doorashada markii ay dhacday wuu ogolaaday in laga badiyey markii dambena waa tii uu isbedelay uu yiri laygama badin qalad bayn eed arrintaasi labada mar marka markii uu ogolaaday iyo markii uu diiday dadka ka waran dareenkooda siduu noqday
walaale walaahi aad bay isbedeshay markii uu dee madaxweynuhu uu ogolaaday oo dee laga fadhiyey lagaga guuleystay xilkii marka isaguna uu hambeliyeeyey afkiisa uu ku hambeliyeeyey oo uu yidhi waa wala shaqeyn baan inila shaqeynayaa macnaha isbedel asbuuc ama laba asbuuc kadib waxaa la la maqlay isagoo madaxweynuhu uu yidhi waa ka noqday macnaha waana madaxweynihii baan sii ahay dalka waana laga macnaha musuqmaasuq iyo waxbaa jiray uu madaxweynuhu dadka ku eedeynaya marka marka walaala isbedelkaas waa la yaabay dadku waxayna safilayn bay ku noqotay marka hase ahaatee wax dhibaato oo markaa jiray oo dhacay ma jiraan laakiinse wadamo ay saaxiiba yihiin iyo dalal qolyahan la isku dhaho ecowas oo aada nabadgelyada uga shaqeeyay dalka inaan dalka dhib ka dhicin iyo dadka waddanka marka aad baa la iskala kaashaday dalkan in nabadgelyadiisa iyo waddanku unsan dagaal sokeeya iyo dhibaato unsan ka dhicin marka walaale isbedelkaas waa la dareemay waa la dareemay aad baana loo dareemay ururka ecowas loo yaqaano markii ay ay ku hanjabeen in ay ciidan u adeegsan doonaan ayaa dhacday in madaxweynaha uu ogolaado inuu xilka ka dego dalkana uu isaga baxo arrintaas markii ay ay ecowas ay ku dhawaaqday in ay geli doonaan gudaha gambiya dadku dareenkoodu siduu ahaa sidee dareemteen ma in dagaal sokeeya dalka uu ka bilowdo oo qalalaasa u dhaco walaale isbedel weyn baa dhacay isbedel weyn baa dhacay markii madaxweynuhu oo go-aansaday oo go-aankaasna ay kasoo baxeen qolyaha ururka midooda africa midooda east africa ecowas la dhaho marka arrin isbedel baa dhacday waddanku bandow uu galay xaalad adag buu dalku galay oo jahwareer ah oo siyaasadeed marka waa la isyiri dalkan arma dhibaato ka dhacdaa arma qofa sibuu u qaatay marka sida badan dadku waxay lahaayeenba madaxweynuhuna dee lagu yaqaanay oo madaxweynuhu nin adag oo aada u adeyn badanna dalkan haystay oo sida uu kaga baxaayo adkeedo qof walba marku maskaxdiisa macnaha wax laga weydiiyey ama qof walba dalka qofka dadkiisii kala horeeyay qof walba markaad wareysato wuxuu ku leeyahay waxa weeye dhibaato inay dalkan ka dhacdo baa aada u badan tahay marka bedelkanna ilaahay baa keenay oo maasha allah wade waxa weeye wax dhibaataana dalka kama dhicin isagoo marka waa macnaha arrin adag beed arrin adag beed asbuuc dhan waxa weeye dadku waxay lahaayeen aad bay uga walwalyihiin wadankana waa aad baa lagu kala tegay oo aad baa dadku wadanka iyo dadka ajnabiguba laba asbuuc ilaa saddex asbuuc dalka dalkan uga bixiyeenoo dalku aad dareemaysaa inuu dagaal iyo dhibaato iyo qalaaso siyaasadeed uu galay aad baad u dareemaysaa xagga busineska iyo xagga dawladda iyo dhinac kasta markaad fiiriso wadanku si uu isu soo xidhxidhay oo waxa weeye isbedel badan baa la dareemaya waa tahay ugu dambeyn marka soomaali intee la eg baa halkaas ku joogtaan maxaase halkaasi ka qabataan ballaadaad noo faahfaahayso
walaale soomaalidu ma badna ma badna marka soomaalidu waa dad ganacsi iyo business kule baa jira dad waxyaalo kale ka shaqeeyaa jira marka adigu businesskaasay u badan yihiin marka waana mana badna soomaalidu aad bay u yar tahay marka loo eego meelaha kale africa
aad baad umahadsantaha cabduqaadir
adaa mudan wada